shaqaaqooyinkii sheeg maalmihii dambeeyey ka dhacay dalka turkiga isku daygii afdandiga waxaa saameyn xoog leh ay soo wajahday ardayda soomaaliyeed ee turkiga wax ka barata ilaa laba kun oo arday soomaali ah ayaa laga qaaday xarumihii waxbarashada iyo guryihii ay deganaayeen waxaa la wareegay dawladda turkiga waxaan hadda wadnaa dadaalo ardayda midowda ardayda iyo safaaradda sheeg ay ku aruurinayaan abtii ardayda ardayda guryaha laga saaray weli ma hayno tira rasmi ah laakiin sida nagu maqaala arday badan tira dhowr arday ah aa jirto oo magaalooyin kala duwan lagu yiri laguna amray in guryihii ay isaga baxaan ilaa shalay ilaa maanta waxaa la soo xiriiraya ardayda si gaargaar ah degyaasha magaalooyinka noo qaabilsan annaga ardayda fasax maadaama lagu jiro waxay joogaan hadda guryo kala duwan oo sheeg nin walba saaxiibkiisii meeshii markaas uu tegi karo ardayda qaarna isla qolada sheeg afdambiga isku daydaa waxay sameeyeen guryihiinka ka bixiyeen waxay degeen guryo kale qaarkood waa loogu daba tego guryihii laftirkooda ayagoo boolis fadhiyay uga tageen qaar waxay lageyeen meelaha ardayda lagu xareeyo loo yaqaano afka turkiga yurto ama dormitoryga la yidhaahdo